qaar ka mid a waxgaradka soomaaliyeed ayaa ka hadlay xukuumadda ay haweenka ku jiraan ee maalintii shalay lagu dhawaaqay cabdulaahi soomaali ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya
si haweenka soomaalida looga saaro xerada islamarkaasina loo hirgeliyo waxaa loogu yeero dimuqraadiyadda ee gaaladu ay u gol leedahay in soomaaliya ay ka hirgeliso ayaa ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya waxaa loo magacaabay qof haweeney ah oo la yidhaha fawsiya islamarkaasina xafiis ku yaala dalka ingiriiska waqti badan ka shaqaynaysa hay-ado kala duwan oo shisheeye ahna usoo shaqaysay waxa ay ka mid tahay toban wasiir oo maalintii shalay ahaa lagu dhawaaqay qaar ka mid a waxgaradka soomaaliyeed oo u warramay radio alfurqaan waxa ay sheegayaan in dad soomaali ah xataa cilmaaniyiin ha ahaadaan aanay suuragalayn inay inta isu tagaan jagada caynkaasi ah qof dumara ay u dhiibaan ee laakiin tani ay muujinayso sida gumaystuga taladiisu ay u xoogan tahay islamarkaasina ay dowladda shisheeyuhu dhisay u tahay mid wax uun loo soo meeriyo garaad maxamed sheekh maxamuud cali oo ka mid a waxgaradka soomaaliyeed ayaa sheegaya in arrintani tahay mid dadka soomaaliyeed lagu madadaalinayo
bismillahi raxmaan raxiim ilaahay khayrkaayna waafajiyo kolley waxaan u malaynayaa waa su-aal fiican su-aasha maanta nimankaas wisiigada lagu tilmaamay iyo naagaha waxyaabaha lagu tilmaamay wisiir dee nin walba oo ama caqlila ama dareenna ama islaamka wuu garanayaa dadka soomaaliyeed de muddaa lasoo khasibayay aada u dheer kolba meel baa loo soo fuulayay kolba waxbaa lagu dayeeyey kolba waxaa lagu dayeeyey maxaan ku leeyahay macaweelo macaweeladii horta u dambeysay ee la yaabka lahayd bay xalay sheegeen iyadoo laleeyahay dee naag bay mas-uuliyad ka dhigeen oo wax u qabaan dadkan iyagoo kuwii ka horreeyey ee ragga sheeganayayba ay waxba qaban waayeen marka waxa weeye waa arrin ay ku raali gelinayaan haddii aan arrintaa si fiican u qeexo qoladan ay wasiirada sheegayaan waa maamul ay ku farxad gelinayaan ama ay ku raali gelinayaan reer galbeedka iyo maraykanka laakiin aan wax islaam ah iyo wax soomaali ah iyo shacabka soomaaliyeed aan haba yaraatee dani ugu jirin arrinkaa isaga ah wax dan ah oo ugu jirta nimankaa hadda ay xalay ku dhawaaqeen shacabka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed ma jirto kuwii ka horreeyey yaan shacabka soomaaliyeed waxba u qabanin waxay u qabteen kuwii ka horreeyey wuxuu ahaa qax iyo madaafiid iyo boob iyo kufsi iyo dhac iyaguna tiinbay sii xoojinayaanoo waxayagoon sii banaynayaan inay naagtu waxay doonto samayn karto waxay doontana fulin karto haddana meel ay dadweynaha ku khaldaan oo koreyda geeya naagihii siday tumashada iyo fisqigii iyo dhibku ay usii fududaato marka anigu fikirkaasaan waxa ay hadda xalay sheegsheegayeen anigu aan ka leeyahay runtii aragtidayda shacabka soomaaliyeedna waxaasi uma cuntamo mana anfici doono shacabku waxay ka dheragsan yihiin wixii anfici lahaa way og yihiin caqli bay leeyihiin waa dad islaama waa dad sharaf leh waxay og yihiin wixii nabadgelyadooda iyo noloshooda iyo hantidooda iyo sharaftooda wixii ka qayb qaadanaya way og yihiin aad bayna uga dheragsan yihiin shacabkuna rajadaas iyo noloshaas ay sugi doonaan ee waxaan hadda ay ku dhadhawaaqayaan ay tiifiyada iyo meelaha iyo waxay caalamka ku sheegaan ee qurunka waxa ay dadka u sheeg sheegayaan horta waxaa weeye shacabka soomaaliyeed ma anfici doonto shacabkuna wuu ka dharagsan yahay
nabadoon maxamuud cali geedi oo guddoomiye u ah golaha dhaqanka islaamiga ah ee beelaha hawiye ayaa sheegaya in hawsha loo soo xil saartay wasiiradan cusub iyo aanay dhaqan geli doonin la iskana dhici doono haddii aan la yidhaahdo horta marka ugu horeysa wax oo dawladda meesha kama jiraan haba yaraatee taas markaa intaa ka yaraado kuwanina waxay lamid yihiin wixii ugu horeeyo gaaladu ay soo kolba qolay soo shiracata oo doonu adoontay soo raaceen oo ugu dambaysay waaye waana dad qurba joog oo ma ahan dad xataa dhaqankii soomaalida dad ka tegay waaye oon fahmi karin xataa qaabka soomaalida u dhaqan tahay marka iyaguna way lu go-an yihiin qolada wadana way lu go-an tahay adigna kuma maamuli doonaan waxa loo soo dhiibo soomaaliya waxa ay loo soo saaray caqiidada faasidka gaaladu ay u soo dhiibtay oy dusha ku wataa biidnillahi karim dhulka ma dhigi doonaan ma dhulkaana ma kahana qaadi doonaan mana ka shaqayn doonaan waxaa jirtaa booso ma ahayn waxaan ula jeedaa meeshan waxaa isku haysta kiniisad iyo masaajidaa isku haysta kiniisaday wakiil ka yihiin manana maamulayaan mana ka ogolaanayno dhaqan ahaanna uga ogolaan mayno islaam ahaanna uga ogolaan mayno diin ahaanna uga ogolaan mayno waana la diriraynaa si cad dadka soomaalida waxaa la gudboon annagu waxaana dad islaama islaamaha ilaahay wuxuu siiyey xaq ay wax ku maamulaan maamulka meelay kuleeyihiin habrow sagaashan jiro oo qoorar soo qaatana nama xukumi doonaan islaamkana meel kule habar sagaashan jir intii dinka daa kastoo jirta inayta rag soo hor fadhiisan tira anaga waxaan adduunka idinkaga wakiila annaga adduunkan maanta gaalada qaramidooda gaalada qaramidooda ka talisana wax wakaaladana kama rabno mana ka doonayno mana u dirsanayno kuwan ay soo soo lugooyeen waxaan leenahay iskaga taga shacabkana waxaan leenahay war haddaad sii fiirsataan waxaa maanta idin haysta oo aadan shaqaysan karinina oo qof muxrimo qof weyn oo ilaahay abuuro oo islaam xabad noobeel oo labaatan dollar joogta loo dilaa ka hoosead gaari doontaan war ka kaco iska dhiciya nimankaan leenahay nabadoon ismaaciil haaruun oo afhayeen u ah golaha dhaqanka islaamiga ee gobolada jubbooyinka ayaa isiguna muujiyey aragtida uu ka qabo wasiirada shalay uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaare cabdi faarax shardoon saacid
su-aashaadi weydiisa adeer waxaa la yidhi sadar muuqdaa su-aal ka dhan waxa weeye nimankan hadda qalay lagu dhawaaqay ee la yidhi waxaa tiin hadda wasiira ma aha wasiira ma aha waa kuwii dalka lagu qabsanayo weeye kuwii dalka lagu qabsanayo weeye labaatan sano iyo ka hor bay gaala sida ameerikaanku waxay xaawilayeen inay samaystaan tababartaan ku subtaan ay ku qabsanayeen dalka markaa tobanka ruux ee labana dhaagaad qaadan tahay isbeledna qurba joogta cilmaaniyiinta cilmaanigu wada roonaan lahaade qalbigu dhibka kore iyo saantu waa soomaali laakiin qalabka maskaxda iyo qalbiga iyo inta shaqaysto oo dhaliilo ameerikaan iyo yurub labaatan sano ka hor baana la xaawilaya dadka dadkii lagu qabsan lahaa dalka oo loo tababerayay adeer kuwaas waa kuwa waxaana ku xiga kuwa ku dhashay oo aan af muslim iyo af soomaaliyeed midna aan ku hadlaynin kuna hadlaya afkooda deeshana diirkooda kuwaasna kuwaasaa bedeli doona haddii aan laga tashanin oo ummadda soomaaliyeeda islaamkiia aynan ka hortegin waxaas noo soo xaawilay ee gaalnimada iyo kufrinimada ah haddii aynan ka hortegin tan tobankaa taa kalea ku xigi doontaa adeer
xukuumadda cusub oo ra-iisul wasaare ugu horeeyo dhammaantood waa dad qurba jooga waxaana dowladda dad gudaha soomaaliya joogi jiray uga jira in aada u yar oo uu ka mid yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo asiga qudhiisu hay-adaha shisheeye wakiil uga ahaa gudaha soomaaliya